hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa qoysas gaaraya ilaa iyo shan boqol oo qoys deeq raashiin ah ugu qaybisay degmada daynile ee gobolka banaadir qoysaskan oo isugu jira danyar iyo naafo ayaa ka mahad celiyey deeqda raashiin ee dowladda turkiga ay u soo marisay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma
hay-adda maareynta gargaarkay noo keentay waa helnay waa ku mahadsan yihiin qaar iyo caafimaad alaadin siiyo waxaan ka rabnaa midaan iyo mid ka sii fiican ilaah inaa guuleeyo ilaah inaad baraka iyo khayr hagu yeelno waana helnaa mahad celiso walaalaha in fiican oo noo gargaaray ilaahay aan ku mahad celisnaa maasha allah waxaa nala soo gaarsiiyey deeq aad iyo aad u wanaagsan muslimiinta noo soo dhiibtay walaalaha soomaaliyeed kulligood oo mahadnaqaynaa ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay inuu ka sahre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma ayaa ka warbixisay tirada kaamam ee ku yaala dayniile ee ka faa'iidaystay deeqdani raashiin bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan joognaa degmada dayniile xaafadda kordamac oo maanta aan ku qaybinayno shan boqol oo qoys oo danyara oo ku nool kaamamka kaamamka degmada dayniile kaamamkaasoo ay gacanta ku hayso hay-adda ama kuba waa kaamam ay gacanta ku hayso raashinkan waxa uu nooga yimid dowladda aan walaalaha nahay ruushka waxayna ugu tala gashay in looga faa'iideeyo dadka danyarta ah ee ku nool gobolka banaadir iyo gobollada dalka waxaana rajaynayaa dadka maanta ay intaa nasiibkooda iyo calafkooda u noqday in ay ka faa'iidaystaan oo ay guryahooda geystaan waxaan rajaynayaa wax yar iyo wax badanba waa isku mid waxa aad aragtaanna waa wax walaalaha turkiga ay noogu soo deeqeen si aan ummadda aan uga faa'iidayno dhinaca kale guddoomiye zahra cali ayaa ka warbixisay diyaarado waday shixnado gargaar ah kuwaasi oo loo diray degmada bahar dheere maanta oo ay tahay taariikhdii siddeed iyo tobanka bisha kood iyo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo afarta waxaan joognaa garoonka aadan cadda international airport oo maalmahan ay nooga socda gargaar aan u dirayno gobollada waxaa maanta aan halkaan ka sagootinay oo aan dirnay hal falayd oo aan u dirnay degmada faar dheere maamul goboleedka jubbaland waan u dirnay falaydkaasoo ah falaydkii toddobaad oo aan ugu talagalnay dadka degan faar dheere in ay looga faa'iideeyo siyaabaha kala duwan oo ay ugu soo kala qaxeen oo ayaan ugu talagalnay inay uga faa'iideeyaan annagoo oo mar kasta ka jawaabayna baaqyada nooga imaanaya madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadaba hay-adda maalinta masiibooyinku maalmahan waxay aad isugu hawshay in ay gobollada aan la tegi karinin oo aan baabuur waxba lagu gaarsiin karinin badna aan lahayn in ay sida dhaqsiyaha badan ay u gurmato uguna daadgurayso diyaarado muddooyinkii dambe hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee soomaaliyeed ee sodma ayaa dadaallo badan ku bixinaysa sidii loo baxnaanin lahaa dadka barkacyaasha ah iyo kuwa jilicsan